aad baad u mahadsan tahay walaalka sidaan la soconno saaka ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro aad u abaabulan oo cagmarin ah waxay ku qaadeen deegaano ka tirsan ee gobolka shabeellaha dhexe oo ay ku sugnaayeen ama ay ku yaaleen saldhigyo ay leeyihiin ciidanka dowladda federaalka deegaanada la weeraray dhegeystayaasha horey ayaan ugu sheegnay waxay kala yihiin deegaanka ceel cali axmed deegaanka daarunicma iyo sidoo kale deegaanka cali fool dheere dhammaantoodana waxay ka tirsan yihiin gobolka shabeellaha dhexe waxaana ku yaalay saldhigyo waaweyn oo ay ku sugnaayeen ciidanka dowladda federaalka dhammaan saldhigyadaas saaka waxaa cagta mariyey ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab si buuxda ayayna ula wareegeen waxaana lasoo warinayaa faahfaahino dheeri ah oo la xiriira khasaaraha iyo jugta gaartay ciidanka dowladda federaalka inkastoo si rasmi a markay usoo baxaan ama aan soo hubinno aan dhegeystayaasha la wadaagi doono haddaba su-aasha la isweydiinaya waxay tahay ahmiyad intee la-eg ayay ku fadhiyaan deegaanada saaka la weeraray ama maxay ka dhigan tahay in saaka mar keliya ciidanka xarakada mujaahidiin al-shabaab ay weeraraan ee deegaanadan haddii aan ku hormarno deegaanka ceel cali axmed waa deegaan istraatiijig oo muhiim ah wuxuu isku xiraa ama uu dhacaa inta u dhexaysa gobolada shabeellaha dhexe iyo gobolka hiiraan waxaana xusid mudan in ciidanka halkaasi ku sugnaa ay difaac u ahaayeen magaalooyinka aadan yabaal iyo moqokori oo ka kala tirsan gobolka shabeellaha dhexe iyo sidoo kale gobolka hiiraan marka ciidanka halkaasi ku sugnaa labadaas magaalo ayay difaacayeen waxaana in saaka la weeraro oo cagta la mariyo dhegta dhiiga loo daro wixii ciidan ahaa halkaasii joogayna ay ka dhigan tahay in xilligan ay cagab badan aanay ku taagnayn magaalooyinka aan soo sheegnay ee aadan gabaal iyo moqokori kuwaasoo wararka qaar eena helayno ay tilmaamayaan in xaalad ee kacsanaan ah ay ka jirto ciidanka dowladda federaalka iyo maamulkoodii halkaasi ku sugnaana ay dhegta u taagan tahay oo wadooyinka lagu arkayo waxaa sidoo kale xusid mudan in weerarka lagu qaaday ee deegaanka ceel cali axmed uu yahay weerarkii ugu horreeyey ee uu deegaankani martigeliyo tan iyo markii uu xasan sheekh maxamuud ee soo qaaday ololihiisa dagaalka ah ee uu ku doonayay inuu ku burburiyo wilaayaadka islaamiga ah waa markii ugu horreysay oo ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar cagmarin ah oo noocan ah ay ku qaadaan ciidanka dowladda federaalka ee ku sugan ee deegaanka ceel cali axmed si marka loo fiiriya marka ciidanka halkaasi ee ku sugnaa waxay ahaayeen ciidan isdhigtay oo aan xilligan iyo wakhtiyo dhow filanaynin in weerar noocan ah lagu soo qaado haddii aan u imaano deegaanka daarunicma isaguna waa deegaan muhiim ah oo ubuucda gobolka shabeellaha dhexe ayuu dhacaa waxaana uu ka dhigan yahay difaaca laga ilaaliyo deegaano muhiim ah oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe oo ay ku sugan yihiin ciidanka dowladda federaalk waxaa ka mid ah deegaanadaas alkowthar iyo degmada aadan yabaal isaguna dhowr jeer oo hore ee deegaankan daarunicma ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro cagmarin ah ku qaaday marka waxay ka dhigan tahay in ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab saaka ay la wareegaan daarunicma in jihooyinka qaar ee aadan yabaal iyo deegaanka alkowthar iyaduna ay noqdeen furimo furan dabcanna ciidanka dowladda federaalka ee halkaasi ku suganna qalqal xoog leh ayaa laga soo sheegaya sidaan horey u sheegnayna daarunicma ma ahan markii ugu horreysay oo ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar ku qaadaan haddii aan u imaano deegaanka kale ee cali fool dheere waa deegaan istaraatiijig oo aad u muhiim ah wuxuu hoostagaa degmada mahadaay waxaa sidoo kale deegaankani mara ee wadada isku xirta mahada iyo ceelbaraf waana dhul muhiim ah oo dowladda federaalka ay marar badan isku dayday in ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka saarto hase yeeshee way ku guulaysan weysay maalmihii lasoo dhaafayna iskudayo dhowr ah ayay ciidamada dowladda federaalka sameynayeen in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee cali fool dheere iyo dowladyadeeda ku sugan ay ku caabiyaan laakiin uma aanay suuro gelin marka saaka deegaanada ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee weerarka ku qaadeen waa deegaano muhiim ah sida cabdilfatax maxamed qaasim tilmaamayna waa deegaano la kabiyo istraatiijig ah oo in mar keliya la weeraro ay ka dhigan tahay in khasaare iyo niyadjab xoog le loo geystay dowladda federaalka